bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku haastaysan tahay labaiyo tobanka bisha setembar sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay ku waramayaan in wiil dhalinyaraha oo kamid ah ciyaartooyda kooxda gobolkaasi mudug lagu dilay habeennimadii xalay fiidnimadii hore waqooyiga magaalada gaalkacyo kadib markii koox hubaysan ay weerar ku qaadeen hotel lagu magacaabo kulmiya oo ku yaala dhinaca waqooyi ee ay maamusho maamulka puntland wararku waxa ay sheegayaan in kooxaha falkani geystay ay goobta isaga baxsadeen iyadoo ciidamada ammaanka halkaasi ay gaareen lagumana guulaysan in gacanta lagu soo dhiga raggii weerarka ka dambeeyey wararku waxay intaasi ku darayaan in kooxaha hubaysan ay gudaha u galeen hotelka dabadeedna ay toogteen wiilkaasi dhallinyarada ah dabadeedna halkaa ay ka baxsadeen waxaana sidoo kale jiray in ciidamada maamulka puntland ay baaritaano ka wadaan saakay waqooyiga magaalada gaalkacyo ayagoo ku raad joogo dadkii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday halkaasi musharax madaxweyne awaare oo ka mid a murashaxiinta u taagan qabashada maamulka hirshabeellena waxa uu cabasho ka keenay xubno ka tirsan dowladda soomaaliya uu ku eedeeyey in ay faragelin ku hayaan doorashada la filaya inay ka dhacdo toddobaadka soo aadan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta kumeel gaarka ee maamulka hirshabeelle awaare waxa uu sheegay in looga baahan yahay dowladda inay soo farageliso arrimaha doorashooyinka ah iyadoo hore uu sheegay in la dhadhamiyey waxyaabihii ay keentay shakhsi ay dowladda waddo oo loo dhiibo maamulka hirshabeelle waxa uu tilmaamay in xubno ka tirsan murashaxiinta haatan u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulka hirshabeelle lagu galbinayo gaadiidka wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya sidoo kalena ay ilaalo ka yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya sidaa uu sheegay awaare oo ka mid a dadka haatan loo saadaalinaya qabashada xilka madaxtinimada maamulka hirshabeelle sidoo kalena ahaa shaqsigii sida aadka ah ula loolamay doorashadii hore ee looga guulaystay ee xilkaasi uu kaga hormaray madaxweynihii xilka ay ka eriyeen baarlamaanka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble waxa uuna markaa haatan ka digayaa in faragelin lagu sameeyo doorashada
wax la qasbo faa'iidaday dhashay waad aragteen horaad aragteen intaad ku aragteen maamulo qaad ku aragteen bilaa calaykum dowladnimadu waa in shicibka iyo xildhibaanada metela la siiyo space ay go-aankooda ku gaaraan haddii taa la yeeli waayo markhaati arag tihiin baabuur wasiir leeyihiin ayaa musharaxiin wadaa beledkaa jooga ciidamo dowladdu soo diraa musharaxiin waardiyeyo beledkaa jooga markhaati arag tihiin beesha caalamku waa ujeedaa hadhow dhawaa laleeya maxay meesha carabku noo saarin weyse haddii sharciyadda laga leexdo oo qaadunka dawligaa laga leexdo seene seena loo caawinaa haddii shacibkii maalin walba la jiduubo see kalsooni lagu helaa waxaa arinku baaqaya dowladka shala laakiin anoo sheegtid xildhibaanada iyo musharaxiinta aada leedahay baabuur dawladdaa lagu waardeeya waaba sheegtay inaad ku dartid magacyadooda maya ma ku daraayo ma ku daraayo sababta oo hebel iyo hebel waa in la yidhaha macno soo siyaadimaysa waxaa muhiima qodobka meesha ku jira qodobkaa muhiima sabab dawladdu ay musharax musharax uga jeclaataa ma yaalo meeshan dawladda kulli musharaxiintu waa rabaan shicibkuna dawladnimaday rabaan kalsooni muujiya xildhibaanadana daaya xildhibaanada kalsooniyaan ku qabnaa kalsooniyaan ku qabnaa jidkan waa soo mareen waa ku soo gubteen waa ku soo cagabarareen xildhibaanada daaya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer xildhibaan idriis dhakhtarna waxa uu ka dayriyey xaaladda dadka kusoo barakacaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaas uu tilmaamay in haatan ay ka jirto xaalad dhinaca bini-aadanimada ah idriis dhakhtar oo hore ugu soo tartamay gudoomiyaha waa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo uu kaga guulaystay maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa tilmaamay in haatan looga baahan yahay hay-adaha samafalka in si deg deg ah gurmad ay u gaarsiiyaan magaalada baydhaba oo ay oo ay kusoo barakaceen dad aada u fara badan oo ka kala yimid qaybo kala duwan oo ka tirsan gobolada bay bakool iyo shabeellaha hoose sida uu ka dhawaajiyey
aan soo qiimaynay annaga xataa waxaan aragnay dad meel fog ka yimid oo deegaano aada u fog oo sagaashan kilomitr inaan arday u iibino raashinna aan siino annaga la kaashanayn maama koonfurda markaan waxa waaye waa meesha waxaa ka jirto waa dadkaas laba boqol iyo soddon kun meeshay timid waa dareemi kartaa inaan biyo laga helin waxaa biyihii magaalada isticmaalaysay waa ka bateen markaan biyolahaada meeshii ka jirto biyo haddii meeshii la waayayna nolol mooga jirta saas daraadeed annaga khayradaasaasa hadda ujoognataa waxay ka yimaadeen qaarkood deegaanada siyugi way ka yimaadeen qabuur ay ka yimaadeen buudhuxul ay ka yimaadeen ceelboon ay ka yimaadeen meel soqornoola ay ka yimaadeen furo ay ka yimaadeen diisoor ay ka yimaadeen qasacdheer ay ka yimaadeen sida shabeelo eediyadooda oo dhulkii beeraha lagu yaqaana abdulka idin gaalbeela gobollada guuliis duqoy walay dhulkaasay ka yimaadeen waa dhul annaga aan deegaanadan aan waxaa laayaan waagii aan ayadaa ushaqayn jirna aan ka shaqayn jirna waa markaan dhibaatooyinkaas dadkaa tirada badan meesha yimid ayaa sababay in meesha ay la-aan iyo gaajo ay ka jirto qaybo badan oo ka mid a soomaaliya waxaa saameyn ku yeelatay abaarihii darnaa ee ku dhuftay bartamaha iyo koonfurta soomaaliya taasoo weli laga dareemayay saameynteedii qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya magaalooyin ay ka timid tahay baydhabana waa meelaha ugu daran ee ay ku barakaceen dadkii ka cararay goobaha meyiga ee ka fog magaalooyinka kuwaasi oo raadinayay nolol kaga wanaagsan tii ay kaga tageen goobihii ay ku noolaayeen markoodii hore wararkan naga soo gaaraya magaalada qardho ee gobolka karkarna waxa ay sheegayaan in ciidamada ammaanka ee maamulkaasi gacanta ay ku dhigeen nin la sheegay in muddooyinkii dabasiyaada ciidanka ammaanka puntland ay u baadigoobayeen kaasi oo kontarolo badan oo ka tirsan deegaanada puntland sawirkiisa la dhigay ninkan ayaa la sheegay inuu ahaa shaksi ay ciidamadu ku raad joogeen falal amni darraana ka geystay magaaladaasi waxaana saraakiisha ammaanka ah oo arrinta ka hadlay ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen haatan baaritaanada ay marsii doonaan iyadoo hore ninkan la tilmaamay inuu kaga mid ahaa dadka deegaanadaasi laga baadigoobayo
waxaa dhacday nin boliisku ku raad joogay oo markiisa hore ka mid ahaa ilaalada wadiirada xilka laga qaaday ilaaladiisu ka mid ahaa kadib waxaa ajiba inuu baran kala soo baxsaday wasiirkii wuxuu ku soo dhuumaanaysay degmada qada riboodba naga keenay waxaa riboodka loo keenay waalidkiisi dalbooyadiis waxaa jiray ninkaas xalowna magaalada dadba xabadaba guriyuu jiray maaqaan inuu khamriga cabo ma garan karo inuu cabo inuu qaad cuno iyo inuu cabo iyo waxyaalahaas baa laga yaabaa wuxuu sameeyey xaafada jutiga ayuu xafadeeyey waalidkiis uu ugu horeyso hooyadii ayaa loo timi waxay ti riboodka loo keentay inuu ninkaas xafadeeyey reeradan bolisku soo qabto
ugu dambeynna qaramada midoobay ayaa shaaca waxa ay ka qaaday in wadamada saxaraha ka hooseeya ay yihiin dadka ugu nugul ama ugu badan ee u tahriiba dalalka yurub kana tallaaba wadamada talyaaniga iyo libiya waxa ay qaramada midoobay sheegtay in dalalkaasi ay ku jirto soomaaliya oo dad u badan caruur ay ka tahriibeen sida lagu shaaciyey warbixintan iyadoona dadka ugu badan ay yihiin dadka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda africa waxayna dadkani intooda badan yihiin kuwa doonayay raadinta nololka wanaagsantii ay kaga carareen wadamadooda warkii aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha ay qadarinta inaga mudan ee hawada inaga maqlayo waa naga intaa anigoo maxamed nuur amiin ayaa idiin akrinaya warka intaynu dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo